bismi illaahi araxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda jowhar waxa uu idin hayo waxaa ugu dooron madaxweyne xasan sheekh oo ku dhawaaqay wakhtiga la qabanayo gogosha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada maamulka magaalada beledweyne oo shaaciyey mashaariic laga hirgelinayo degmadaasi agaasimaha waaxda furdooyinka oo xilka qaadis lagu sameeyey hay-adda sodma oo gaarsiisay deeq gargaar ah deegaanka lambar konton wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan yukrain oo sheegtay in weerar aan hore loo arag ay ku qaaday gudaha waddanka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu door karoonaa haatanna isagiiyo fidsan golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ayaa shir ay saaka yeesheen waxa ay mar kale ku magacaabeen mahad maxamed salaad inuu noqdo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa mahad ayaa bedelaya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe go-aankan ayay golaha wasiirada ku gaareen shir deg deg ah oo ay saaka ku yeesheen caasimada dalka ee muqdisho sanbaloolshe ayaa xilka hayay tan iyo bishii abril ee sanadkii hore halka mahad salaad uu kaga horreeyey oo isaguna xilkan u hayay ilaa iyo mey sanadkii labada kun afariyo labaatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay wakhtiga la qaban doono gogosha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada abdiqaadir cismaan ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mar kale waxa uu ku celiyey baaqiisa ku aadanaa gogosha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada taasi oo horay sagaal iyo labaatankii bishii maarso ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan ugu baaqay war-saxaafadeed rasmi uu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa looga hadlay baaqa gogasha waxaana lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo ka ambaqaadayo gogashii uu horey ugu dhawaaqay ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay ku holanaa wadatashiyo gaar ah ula yeelanayo qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka madaxda dowlad goboleedyada ururada siyaasadda iyo bulshada rayidka haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay gogasha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada taasi oo ka furmi doonto magaalada muqdisho shan iyo tobanka bisha juun laba kun shan iyo labaatan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka waxaa intaasi la raaciyey iyadoo la tix raacaya muhiimadda ay leedahay wadatashiyo dhab ah oo ku dhisan xiidhinta danta guud madaxweynuhu waxuu sii wadi doonaa kulamada lagu gogol xaariyo shirkaas islamarkaasina diiradda lagu saarayo arrimaha hortebinta u leh dowladhiska dalka kuwaasi oo ay ka mid yihiin amniga dagaalka ka dhana al-shabaab dimuquraadiyiinta iyo doorashooyinka dhammaystirka dastuurka midnimo iyo dhab u heshiisiinta haddaba waxaa laga codsanayaa ayaa la yidhi siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada inay u diyaargaroobaan kaalin muglan ay ka geystaan shirkaasi muhiimka u ah dowladnimadeena ayna soo ajiibaan casuumaadda rasmiga ee madaxweynaha ayaa warka lagu daray gudbadii warka waxaa lagu soo gabagabeeyey arrimaha farsamada ah ee gogashan iyo wixii faahfaahin dheeri ah waxaa ka howlgalaya oo lagala xiriirayaa guddi gaar ah uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macali maxamuud oo ay xukuumadda federaalka soomaaliya u saartay fududeynta gogasha iyo shirarka ka horeeyaba ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya war-saxaafadeedkan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaasiyiinta mucaaradka ay ka wadeen magaalada muqdisho kulamo oo ay ku eegayeen xaaladda siyaasadda waddanka gaar ahaan wakhtigan kala guurka cabdulqaadir cismaan dhowrbaynta dalsan muqdisho maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa shaaciyey mashaariic horumarineed oo laga hirgelin doono magaaladaasi weriye cabdishakuur cismaan ayaa beledweyne warkan ka soo diray maayirka magaalada beledweyne nadar tabaax malin ayaa qalinka ku duugtay mashaariic horumarineed oo laga hirgelin doono xaafadaha magaalada beledweyne mashaariicdaas oo ay ka mid yihiin dhismaha waddooyinka iyo boondooyinka muhiimka ah oo ku yaalla magaalada beledweyne oo si casri loo dhisi doono
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa ilaahay mahadiisa inaan maanta joogno xafiiska dowladda hoose ee magaalada beledweyne oo aan saxiixayo mashruucii saddexaad ama kambanigii saddexaad oo maanta ku guuleystay inuu beledweyne wax ka qabto guud ahaan kilomitirka magaalada beledweyne bishan gudaheeda aan dhammaystiray howsheeda waa sagaal kilomitir waxaa ku kala guuleystay saddex kambani kii saddexaad ayaa maanta saxiixay kambaniyaashaasoo kale ah buruuj istaahil iyo adeegsan oo aan maanta howshooda dhameeyay waxaa ilaahay maadiisa shaqooyin fara badan oo lasoo qabtay guusheedii inay maanta taagan tahay aadan ugu faraxsanahay waa howl waqti badan lasoo geliyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay ciddii lacagta bixisay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka hirshabeelle ee maamulka gobolka iyo kamaayar ahaan dhammaanteen anigoo maanta intaba wakiilo ah waxaan aada ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan hal eh, mowqif ka leenahay inay beledweyne horu marto in beledweyne jidadkeeda la dhiso in beledweyne wiiji cusub ee yeelato labada kun labaatan iyo shanta mashruucuna uu keliyaha labada kun labaatan iyo lixda bisha laba iyo tobnaad waxaana jecelnahay mashaariicdaas oo maaragta total ahaan ka kooban eh, sideed jid oo afar iyo labaatan kilomitir ah iyo laba buundo cusub iyo buundo dayactir ah dhammaanteen eh, intaasoo dhan waxaan rabnaa inaan ku qabano waqtigaas kooban hadduu ilaahay qadaro aad iyo aad eh, mashruucan nagaad oo aan isleeyahay isteedyada kaloo dhan eh, facebookii ay ka qayb qaateen ama ka faa'iidaysteen annaga laakiin galmudug iyo hirshabelle waxay ka faa'iidaysatay eh, kiisii labaad mashruuca facebookiisii Eh, waxaan rabnaa inaan intaas iyo in ka badan laga qabto inkastoo world bank mashaariic kale oy qabatay magaaladan beledweyne ay jiraan oo maaragta m c leh oo jidad leh waxyaabo badan leh laakiin kan wuxuu aada iyo aada maaragta u quseeyaa dadka shacabka ah oo magaalada degan xaafadaha gudoomiyaasha xaafadaha iyo tiimanka guddiyada ka dhisan magaalada beledweyne ayagaa doortay in magaalada jidad loo dhiso buundooyin loo dhiso waa dalab ka yimid shacabka annaguna waxaan diyaaru nahay inaan suurto gelino ka mid noqoshada eh, jidadkaas in eh, maaragtay ay in eh, jidadkaas ay qabsoomaan anigoo rabo inaan ka faa'iidaysto waqtiga hadda aan taaganahay oo aan qabiligii saddexaad saxiixay waxaan rabaa dhammaan dadka ku nool magaaladan beledweyne dhalinyarada haweenka odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada ardayda jaamacadaha ama ardayda iskuulaadka eh, amniga tiimka noo qaamilisan dhammaanteen waa wax aan wada leenahay waa waxaan shirko ku nahay waa wax quruxdeena iyo dadnimadeena iyo deegaankeena danu ah waxaan ka codsanayaa siyaasiyiinta tiimka amniga xaafadaha dadka maaragtay xataa joogo oo gurijoogta ah tiimka maamulka ka mid ah dhammaan inaan u wada istaagno niyu beledweyne inay dhacdo taasoo aan isleeyahay mar haddii sideed jid iyo saddex buundo la suurtogeliyo wax badan inay iska bedeli doonto waa iga codsi in laygu garab siiyo maadaama aan eh, maaragta aniga naftigeygu cid kasta oo wax qabanaysa garab siiyo ay kamid tahay isboortiska waxaan anigana codsanayaa maanta oo aan cod dheer ku leeyahay waxaan u baahanahay garabka dadka degan reer beledweyne si niyu beledweyne ee u timaado waana mahadsantihin magaalada beledweyn oo ah magaalo ganacsi islamarkaana bulshada ku nool ay aada u badan yihiin waxaa saameyn xoogan ku yeeshay adeegyada bulshada muhiimka u ah sida waddooyinka fatahado kusoo laabtay magaalada beledweyne agaasimaha waaxda furdooyinka ayaa maanta xilka qaadis lagu sameeyey kadib markii lagu eedeeyey inuu sameeyo warqado been abuur ah weriye maxamed iidle ayaa warkan faahfaahinaya agaasimaha waaxda furdooyinka abuukar sheekh axmed mursal ayaa xilka qaadis lagu sameeyey kadib markii lagu eedeeyey inuu sameeyey warqad been abuur ah oo ay leedahay hay-adda f i u ee dalka ugandha ugu dambeyna la sheegay inay noqotay been abuur taasi oo uu ku sheegay in sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya lagu xiray waddanka uganda hay-adaha ku lugtala howlaha la xidhiidha lacag dhaqista iyo la dagaalanka argagixisada ayaa abuukar ku eedeeyey inuu sumcadil uu ku sameeyey shakhsiga la sheegay inuu ka been abuurtay iyo hay-adaha dowladda qaarkood hay-adaha ayaa sheegay in dhowaan lagu soo oogi doono dembi la xidhiidha falkaas kadib xilka qaadistiisa warqad ka soo baxday xarunta warbixinada maaliyadda ee f r c laguna soo codsiiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya biixi imaan cige ayaa lagu sheegay in master abuukar uu sameeyey warqad been abuur ah islamarkaana ay tahay warqaddaas mid aan waxba ka jirin warka ka soo baxay xarunta ayaa lagu yidhi xarunta warbixinada maaliyadda waxay si rasmi ah u caddaynaysaa arrin culus oo la xidhiirta warqad been abuur ah oo si baahsan maalmihii lasoo dhaafay loogu faafiyey baraha bulshada warqaddan ayaa lagu sheegay in ay ka soo baxday hay-adda sirdoonka maaliyadda ee dalka yuganda iyada oo laga been abuurtay mudane cabdulaahi muuse raage oo ka tirsan waaxda daqliga ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya laguna qabtay garoonka diyaaradaha entembe ee magaalada kambaala ee waddanka yuganda isagoo sida lacag sharci darre ah oo gaaraysa saddex boqol soddon iyo siddeed kun oo dollar kadib baaritaan dhammaystiran oo ay samaysay xarunta warbixinada maaliyadda waxaa si rasmi ah ay u caddaynaysaa in warqaddaasi ay tahay mid been abuur ah oo aan ahayn warqad rasmi ah oo ka soo baxday hay-adda sirdoonka maaliyadda ee dalka uganda ayaa lagu yidhi warqadda ka soo baxday xarunta f r c nuxurka iyo qaabka warqadda ayaa muujiyey in si ulakac ah loo sameeyey si loo marin habaabiyo dadweynaha loona dhaawaco sumcadda hay-adaha dowladda baaritaanka ayaa si cad u muujiyey ayaa lagu yidhi warqaddan in warqaddan uu qoray mudane abuukar sheekh axmed mursal agaasimaha kastamka isaga oo si culakac ah u faafiyey baraha bulshadana dhigay warqaddan ayaana waxaa ujeeddadeeda ugu weyn ay tahay in la dhaawaco sumcadda wasaaradda maaliyadda iyo xarunta warbixinada maaliyadda iyo kicin bulsheedda sidoo kale xarunta f r c ayaa waxaa warqaddeeda ay ku tiri xarunta warbixinada maaliyadda waxay si adag ay u cambaaraynaysaa falkan sharci darrada ah iyada oo rajaynaysa in la qaado tallaabo sharciga waafaqsan iyo mid maamul oo looga jawaabayo ficilkaas si waafaqsan xeerarka dalka xarunta warbixinada maaliyaddu waxa ay mar walba ay u heelan tahay difaaca daahfurnaanta hufnaanta iyo ilaalinta sumcadda hay-adaha dowladda waxayna sii xoojin doontaa wada shaqaynta dhammaan hay-adaha kale ee dowladda wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya biixi iimaan cigi ayaana la xaqiijiyey inuu xilka qaadis uu ku sameeyey abuukar loona diray dhaqantuusin hay-adda sodma ayaa maanta waxay ka daafurtay deegaanka namber konton wejiga koowaad ee qaybinta deeq gargaar ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo qoysas ku nool deegaankaasi weriye yuunis duraan cali ayaa warkan muqdisho ka soo diray hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta deegaanka lamber konton ee gobolka shabeellada hoose waxa ay ka daafurtay qaybinta deeq gargaar ah oo loogu talagalay ilaa lix kun oo qoys qaybtiisii koowaad macaawinadan waxaa ka faa'iidaystay dadka qaba baahiyaha gaarka ah waayeelo dad danyar ah iyo kuwo deegaanadoodii uga soo barakacay dagaalada khawaarijta lagula jiro qaybinta diiqdan gargaar waxaa goobjoog ka ahaa iskuduwaha wasaaradda gargaarka gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed siciid maxamed cadceed gudoomiyaha deegaanka lambar konton maxamed maxamuud gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada owdhigle maxamuud saakow mas-uuliyiin ka tirsan lambar konton iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma dadka gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa ka karyimid deegaanada hoostaga deegaanka lamber konton iyo degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana ay u mahadnaqeen hay-adda sodmo mucaawinadan soo gaarsiisay hay-adda maariinta gargaarkay noo soo dhiibti degmada namber konton waana soo gaarsiiyeen anagoo dad masaakiina iska tabaalacaysan meel kas ka soo barakacnay maanta gargaarka ay noo soo dhiibe waa haysanaa fadhigaayna noo dharjiyeen maasha allah ayakan ilaahay macnaha allah u barakeeyo gargaarka hay-adda degmada namber konton maamuulka waana soo gaarsiiye mahad taasaa u celine waxaa lisii bariis bariisaa lisii fadhiyeyaa ligu siiye anoo jiis a cuuriyaan ee meel agaarka fadhiyeya ligu dharjiye dadka soo dhiibi mahad aa u celine maamulka inuu soo dhiibay degmada barqonta shabeellada hoose ku dhaqmanaa fadhiyaaya waxa noogu siiya
muraadkii waa helnay alxamdulilah shukri muraadkii allow sahlo maas maaldaada ahe ilaahay ilaahay inta jeedaa uyuka inta timiye uyuka alaani ka soc
maarinta iyo masiibooyinka yani waxay noo soo dhiibtay waa helnay hay-adda yani sanadiifaan qaadanay gudoomiyey saakowaana soo wacay na soo wargeliyey wixiina gacantayna ku jiraan insha allah runtii kumanaan shacabaa maanta halkan isugu yimid la gaarsiiyo raashinkii ee noo soo dhiibeen hay-adda sadma annagoo maamulkii lamber konton ahna si amni ah oo cadaaladda in dadka ah ku gaarsiino dad badan oo ka mid ah ama mas-uuliyiin ka socda hay-adda sadmana halkan ay ku sugan yihiin xaalad ay ka warqabaan ay u kuurgelayaanna runtii waa arrin iskaashi ku wada timide isku duwow waa arkaysaa runtii shaqada maanta aan ku sugannahay iyo sida dadka xaaladooda ka indhahooda ka muuqata runtii guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada awdheeglana waa nala joogaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda deegaanka lambar konton dhammaanteen anagoo isku duwanna waxaa fariinoo halkaan ka diraynaa shacabka intaan kuma filna in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare maadaama halkan aad timiday nasiibna aa u yeelatay reer lambar kunta dadkooda hadday ciidan yihiin hadday shacab yihiin inaad aragto runtii fariimahaada inay halkan ku ekaaninoo gargaarka uu sii bato caafimaadka la sii badiyo isbitaallo badan runtii la helo runtii dadka waxay isugu jiraan dadka soo barakacay awdheegle dadka soo barakacay malable dadka soo barakacay bariire dadka soo barakacay lambar lixdan buushka ilaa tuulooyinkaas iyo dadkii hore uu ugu dhibaataysnaayay lambar konton oo deexdan laga soo berikiciyo iyo dadkii muuri dhinaceeda laga soo berikiciyo oo oo oo runtii garshaama ilaa dhankaas sugidii caanoole dhegeystayaal halka warkaas uu idinkaga imaanayo waa radio jowhar shabeellaha dhacir shabeella soomaaliya haatanna weerarka dibadda dowladda yukrain ayaa sheegtay in weerar aan hore loo arag ay ku qaaday gudaha waddanka ruushka yukrain ayaa waxay sheegtay in ka badan afartan diyaaradaha waxduqeeya ee ruushka uu leeyahay ay weerar la beegsatay kaasoo u muuqda kii ugu ba'naa ee ilaa ay haatan loo geysto ciidamada cirka raashka sida lagu xusay war ka soo baxay waaxda ammaanka yukrain ayaa lagu sheegay in diyaaradaha istaraatiijiga ah ee cadowga ay si ballaaran ugu gubeen gudaha ruushka waxa ay intaas ku dartay waaxda ammaanka yukrain in ay fulinayso howlgal ballaaran oo gaar ah oo looga gol leeyahay burburinta diyaaradaha waxqarxiya ee cadowga weerarkan ayaa waxay kusoo aadaysaa iyadoo wadahadallo labada dhinac ah loogu ballansan yahay in lagu qabto magaalada istanbul ee waddanka turkiga dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena seegeen waxay dib ugu daalacan kartaa baraha aynu ku leenahay facebooka iyo w w w dot radio jowhar dot net